بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii labaatanaad ee siirada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaana inoo soo jeedinay walaalkeen sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun
nimankaasi boqorkoodii waxay noqotay markaa boqortooyadaasi askari ahaana inay roman isku soo jebiyeen iyaga dhexdoodiina inay burbureen waxay culamaa u taarikh xataasi sheegaan inay sababtay taasi inuu islaamaba baadaan ninkii la ohan jiray labada nin soo diray yamankii hayste labada nin soo diray iyo reer yamaneed qaybo kamidi inay islaameen waraaq kale saxiixu muslim waxaa kaloo kusugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu waraaqa najaashi usoo diray imaamu muslim waxaanu leeyahy warqada najaashiga loo soo qoray kii muslimka ahaa ma aha yani najaashigu iyo kisra iyo kaysarkani waa magacyo nin kastoo meesha fuulo loo bixiyo boqortooyada ay lahayd maaha ninka magaciisi nugusta najaasigani ay sheegi jireen waa boqortooyada magaceedi waa faraacinadii o kale ama kaysariyintii o kale ama kaysariyintii o kale marka nin kastoo meesha soo fula waa najaashi nin kastoo boqortooyada qabta waa najaashi to nin kastoo qabta waa kisra takale nin kastoo qabsada waa kaysar bu aha kani xabashigani ma ahayn bu u tilmaamaa siduu imaamu muslim fii saxiixii ku tilmaamayo ninkii islaamay ma ahayn waxa ay tilmaamaan un inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam waraaq usoo diray dhowr waraaqood bay nimanka taarikhda qoraa ka tilmaamaan meesha tan oo laysu dirdiray laakiin sanad xoogan wax kusoo aroray ma jiraan markaynu soo duuduubnana ninkaana waraaq baa u timi een sheegaysana inuu diinta qaato kaloo sheegaysa inuu usoo diro saxaabadiisii waxaana loogu dhiibay balaga camar ibn umaya adamri saxaabigii la odhan jiray ayaa loo dhiibay ninkan markay waraaqdii u timina waxba ma fogeynin inuu islaamayna lama sheegin laakiin saxaabadii meesha joogtay soo hijirootay wuu soo diray laba dooniyood buu soo siiyey dabeetana wuu se soo raaciyey abi musa alashcari iyo jacfar ibn abi aalib iyo kooxdaasi ciidamaday hogaaminayeen waxay u yimaadeen waktigan dhexe ee intii sulxuxudaybiye lagu jiray saaka xabashiduna wuu ise soo dhaafiyey oo wuu soo diray marka la eego waraaqaha kale uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la tilmaamaya inay jirtay waraaquu u diray ninkii la odhan jiray almuqawqis muqawqisku waa boqortooyadii ka talin jirtay masr iyo iskandariya ama inta ninka masr la idhahdo hadda isku dar masr iyo iskandariya ma la idhahdo waa boqortooyadii ka talin jirtay iyada nafkeeda lafteedu saasi uma cadcada inkastoo la tilmaamo xaatib ibn abi baltaca inuu u diray iyana weedho un weedhihii ku dhadhowba ku qoraa siday sheegaan culamaai taariikhu bisika in loo qabto dabeetana maxamed oo ilaahay addoonkiisi iyo rasuulkiisiiya waxay ku socotaa muqoqas oo cadiim lqibtiya nabadgelyo korkiisa hato ciddii hanuunka raacda waxaan kuugu yeedhayaa islaamnimo islaam waad nabadgeli doontaaye islaam ilaahay ajarkaabu laba goor ku siin doonaaye haddaad islaamnimada diidaad ka jirsato oo ogsoolow dembiga ahlu qibtiyiinta o dhami korkaaga ayuu noqon doonaaye iyo ayadii qur-aan ahayd muqoqas waxaa la yidhahdaa markii uu tegey xaatib ibn abi baltaca saxaabigii la odhan jiray baa warqada siday xaatib uu la hadla wuxuu ku yihi niyo adiga hortaa nin baa meeshan haysan jiray rabbinimo sheegan jiray fircawn buu sheegaya nin baa meeshan haysan jiray rabbinimo sheegan jiray kaana saakadahu llahu nakaala alaakhirati walula ilaahay tii horiyatiida waa la ciqaabay waana laga aargutay war ninka ayrkii ku cibro qaatan noqo ee kay dadku isaga ku cibro qaataan ha noqonin bu ku yihi yani kii kaa horeeya meeshuu maray ku cibro qaado laakiin inta adiga alla ku halaagayaan qaar kale kugu cibro qaadan muqoqas waxay ka sheegaan culamaai taarikh markay meelaha warwarinayaan wuxuu yidhi anagu diin baanu leno ma rabno diinta inaanu ka tagno xaai baa dabeete wuxuu ku yihi waa waxaan kuugu yeeday ilaa iyo mid ka fiican inay jirto mooyaane ma rabno bu yihi taayada inaanu ka tagno xaai wuxuu ku yidhi waxaan kugu yeelaya diinta islaamka oo dhamaystiran oo wax kastoo kaleo aada weydo kaaga filan nebi dadka ugu yeedhaya ina hada nabiy daca annaasa fakana ashadhm calayhi quraysh waacdaahum lahu lyahuud waaqrabuhum minhu nasara nebi dadka khayr ugu yeedhaya ciddii ugu adoobtinimo badnayd qure ugu dagaal badnayd quraysh bay ahayd kuwii ugu necbaana yuhuud bay ahaayeen kuwii ugu dhowaana nasaaray ahaayeen ama masiixiyiintiina kale waanad ogtay kitaabkiina inuu muuse iyo ciiseba bishaaradii ay ku bishaareeyeen inuu nebigeenu soo bixi doono waxaan kuugu yeedhaya qur-aanka adi waa wacdiye muqoqas waxay idhahdeen wuxuu yidhi arinka nebiga kan inii qad nadartu fi amri hada nabiy nabigan arrinkiisa waan eegay fawajadtu laa yamuru bimashuudin fiih waxaan arkay bu i wax laga tago oo la noco inaanu dadka farayn yani wuxuu farayaa inay yihiin maxay wax wanaagsan inaanu kala reebaynin wax marguuba wax dadku u wanaagsanoo fiicanna inaanu odhanin ha laga tago saaxir lunsanna maaha caraaf iyo kaahin iyo mid faaliya oo beenaalaana maaha xaayat nubuwana waa la socota kitaabkii wuu qaaday baa la yidhi dabeetana wuu weyneeyey meel yaroo caaguu samaystay wuu ku ritay wuu xidhay nin carabiga kor uu yeedhay wuxuu ku yihi ii qor warqada tan waxay dhahdaan warqad buu soo qoray uu leeyahy bismi illahi araxmaan araxiim limuxamed ibni cabdillah min almuquq cadiim alqib salaamu calayka ama bacd faqad qara'tu kitaabak وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عديم وبقسوة وأهديت بغلة لتركبها والسلام عليك warka odan buu soo qoray bay sheegaan qolada taariikhdu waa idhahdaan wuxuu soo qoray waraaq baan uu leeya waxay ka timi muqoqos bay ka timi ninkii xukumayay qibtiyiinta waxaana ku socota maxamed ibn cabdillaahi waxaan ugu soo qoray kitaabkaagii waan akriyey waana fahmay wixii ku qora iyo waxay ku dhawaaqaysa o dhan waanan ogahay nebi hadhay oo soo baxaya inuu jiro laakiin waxaan u malaynaya bu yihi nebiga soo bixi doonaa inuu sham iyo meelaha ka soo bixi doono ninkii aad ii soo dirtay ee rasuulka ahaana ergeygaagiina waan karaameeyey waxaana kuugu soo dhiibay laba hablood oo jaariyada ah oo masaarida agteeda dad ku weyn ah iyo kiswa ayaan kuugu soo dhiibay iyo baqal aad fuusho sidaa iyo nabadgelyabu ku yihi muquqas waa la yaqaanaa wuxuu soo hadiyeeyey laba haweena labada haween mid waxay ahayd maria alqibtiyadii uu nabigu haystay alayhi salaatu wasalaam ee ibrahim u dhashay ta kalena waxa la yidhaha xasan ibnu thabit buu siiyey bay dhahdeen culamada taariikh baqal waxaan filaya waliba baqal cad inay odhan jireen baqal baqaashii uu nabigu fuuli jirayna isaga ayaa usoo hadeeyey xullo drays xamraa oo meelahan kule xarir iyo wax daabdaab iyo wax kule oo adigu dhar fiican oo noocaasi oo kale ana nabiga alayhi salaatu wasalaam wuu soo hadiyeeyey ba la yidhi waxay dhahdaan intaana isagu kamu kordhinin inuu islaami ma soo sheegin waxma soo sheegin inuu ninkii loo soo dirayna sharfay nabigana waxaad iyagu soo diray calayhi salaatu wasalaam intaasuu isna ku gabagabaystay waxay ku tilmaamaan yani baqlada duldul baa la odhan jiray bay dhahdaanoo ilaa waktigii mucaawiye xataa way noolayd bay sheegaan sida zaadulmacaadka uu sheegayo ilaa waktigii mucaawiye maariyana waa kii nabigu alayh salaatu wasalaam haystay ee u dhashay wiilkii ibrahim la odhan jiray yani nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo dhan ibrahimna maariya dhashay maariya alqibtiya la yidhaahdo inta kalena waxaa dhashay khadija bint khuwaylad radia allahu canhuma waxa kale oo la tilmaamaya inuu nabigu alayh salaatu wasalaam waraaqo kuwa ku dhadhow oo dhowra ayaa la tilmaamaa mid mundar ibnu sawi ninkii baxrayn haystay in loo diray oo loogu dhiibay alcalaa ibn lxadrami ayay sheegaan culamaa taariikh allahu aclamu bisixatiha waxaa kaloo sheegaan waraaq kale inuu nabigu qoray oo hawda ibnu caliy saaxib alyamaama yamaama ninkii ka talin jiray musaylimat lkadaab meeshuu markii daba qabsan doono ninkii ka talin jiray in waraaq baana loo diray saliit ibn camar alcaamiri saxaabigii la odhan jiray baa loogu dhiibay ba la yidhi markii kitaabkii u yimi ayuu wuxuu kusoo jawaabay ba la ydhahdaa isaguna ma axsan ma tadcu ilayhi waajmalah wlcarabu tahaabu makani fajcal li bacd alamri atabicuk ka hawda waxay culamada taarikh ka sheegaan wuxuu yihi waxaad ku yeedhaysaa waa wax aad u fiican qurux badanna carabina maanta aniga way iga cabsataa yani nin makaano kule carab baana ee waxaan rabaa meesha markaad adigu ka dhimata inaan qabsado yani inaan adiga dabada madaxda noqdo saasaan ye aan yeelo waa ku raacaya saxaabigii loo diray saliiqna jaa-isuu soo siiyeeyo dhar fiican iyo waa kaas waxay sheegaan culamada taariikhtaay warwarinayaan uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam in yaroo dhula xataa haddii weydiista ba ogoli uu nabigu ku yidhi weliba inuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam say culamada taarikh markaa iyagu wariyaan yamaama beenaala ka soo bixi doona oo adiga gadaashee la dili doono waana kii soo baxay ninkii la odhan jiray musaylamat lkadaab aynu insha allahu taala taarikhdiisa haddaynu wax ka gaadhno wax ka sheegi doono waxaa la sheegaa kutub kale oo meliku cumaan iyo boqortooyooyin kale oo la nooc nooca inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam xidhiidh la sameeyey waxaasoo boqortooyaa marka la isku wada daro waxaa ka cad inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam xidhiidha badan sameeyey marka aynu eegno xagga ghazawaadka hijiriyada sanadkan dagaalada dhacay waxaa lagu tilmaamaa laba dagaal oo kala dambeeyey mid dagaal ay inta badan ku tilmaamaan culamada taariikhda ghaswat lgaba ama ghaswat ziqarad isagu ma ahayn dagaal sidaa weyn si marka loo eego wuxuu ku saabsanaa nimankii reer khafafaan ahaa nin kamid ah oo ciyaanata bn xusn ninuu dhalay oo cabdiraxmaan loola jiray bay idhahdaan ayaa soo weeraray geel uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markii ay ka yimaadeen xudaybiye ka soo noqdeen ayuu geel dhalay ama geel ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam u dhiibay nin ka mid ahaa hulaamadii u shaqayn jiray rabaax qofna waa la raaciyey haddaynu qisada tan babalkeeda ama halyeega qisadan ugu caansan qaadano sida uu warinayo riwaayaadkiisa mid kamid ah masalan riwaayad saxiixu muslim oo ku taala salamata bn laqwac saxaabigii la odhan jiray weeyaan werin uu soo warinayo salamata bn laqwac xadiisi dheero uu leeyahay oo kaga waramayo sulxu xudaybiye iyo dhowrkii goore ay gaalibu soo weerartay iyo isagoo geed jiitay inuu afar nin soo qabsaday iyo adeerkii caamirna inuu toddobaatan nin soo xiday haddana nebigu sii daayay qisada isagoo warinaya ayuu wuxuu ku daray u leeyahy markaanu magaalada madiina usoo noqonay buu yihi ee aanu degnay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geel buu diray buu yidhi meel baadiya in la baajiyo oo lagu hayo aniga iyo hulaamkiisii rabaax ahaabaa raacnay buu leeyay anigu geela waxaan ula socday buu tilmaamaya salamata bn alaqwac waxaan waday faras alxa uu leeyay saxaabigii alxa ibnu cubaydillahi la odhan jiray waayo salamata bn alaqwac wuxuu kamid yahay raggii muhaajiriintii soo hijrooday ee dooradoodii iyo xoolahoodii iyo wixii ba iskaga yimid marka ninkan saxaabiga kale buu faraskan uga shaqeeya oo u hagaajiya u daajiya isna markaa wax la cuna salamata bn alaqwac wuxuu leeyahay markaa faraskii uu lahaa alxa ibnu cubaydillaah ayaana na soo kaxeeyey buu leeyay anigoo geela markaa faraskan ku dhaxayna oo unadi yani unadiya waxay dhahdaan waa in inta la waraabiyo biyo isagoo dhamaysan laga joojiyo haddana lasoo daajiyo lagu soo celiyo noocankaasi o kalea calaa kulli xaal ana geelaas baan eg joogay buu leeya faraskaasaan waday subaxii dambe ayaa goor subaxnimo horaa waxaa na soo weeraray buu yihi cabdiraxmaan albazari waa ibnu cuyayna cabdiraxmaan ibnu xasn ibnu cuyayna baa filaya in la odhan jiray ayaa na soo weeraray buu yihi dabeetana geelii nebigu u qaaday ninkii raacayeyna wuu dilay markaasaa waxaan ku ihi bu i war rabaaxow wiilkii kale la socday faraskaa fuul oo adigu madiina u cararo qaylo gee faraskana ninkii lahaa gaarsii saxaabigii ahaa alxa ibnu cubaydillahi gaarsii nebigiina u sheegay calayhi salaatu wasalaam geeliisii in la weeraro la qaaday faraskii inankiibuu isku soo daray haddana waxaan tihi bu yihi war waxba aan sugine waan yaro cararay bu i meel halka yaroo taagan baan koray bu leeyahy meel yaroo taagaah dabeetana halkii baan saddex jeer dhagaas qabtay bu loo qayliyay ya sabaxa ya sabaxa baan idhi bu yidhi yani hayaay oo kale war ah geeli nabiga la soo qaadiyo soo gaadhay madiine buu leeyahy labadeeda dacal qaylaan xagga kale uga tallaabiyey ninkii uu faraska ku daray anaa ka dheereeyey buu leeyahy codkii qayladan qayliyey ayaa madiine labadeeda dacalba aan gaadsiiyey haddana waxaan idhi bu yidhi ciidanku intuu soo socdo waxba ha sugin waan ka daba cararay salamata bnulaqwac wuxuu ahaan jiray ragga orodka caanka ku ah ee fardaan la barataba orod dheer iyo mid xufuman aada u cararab ahaan jiray salama raggii gaala qaado oo farda wata oo uu qayladoon tegay oo xagga qabtay ayaa markaan qayladii yeersiiye gaarsiiyey bu yidhi waan haddana ka daba cararay geelii nimankii watay iyo fardaha baan ka daba booday bu yidhi dhexdaan ku gaadhay bu yidhi sidaan u ordayey anigoo leebkaygii iyo gamuunkaygii sita waan isla soo daba taagaa bu yidhi sidaan u ordayo mid faras wata oo fuushan waan xagga dambe ka gelayaa bu yidhi leebkoo garabka ka saara anigoona bu yidhi khud wa ana bnu laqwa walyawmu yawmu ridca weedhaanigo ku celcelinaya bu leeyahy waxaan idhahdaa bu yidhi qaado leebka markaan ku dhuftaba anna waxaan hayse ina akwac baan ahay maantuna waa maalintii halaaga rudacu min arabiic bay ka timi waxay idhaahdaan culamadu waa yani radca luma waxay idhahdaan lumiga iyo xumaha qof daaqay neefka hooyadii kasoo jaqo kale yani xumaha kii ku dhashow waa maalintii kuwa xumaha ku dhasha ay halaagsamayeen hoobaan ku idhaahdaa bu yidhi waa ku kiciya sidaa sidaa ugu waday bu yidhi ilaahay baa ku dhaartay kamaan zuulin buu leeyahay ilaa aan nafta isugu wada keenay nimankaana sidaan u eryayey buu yidhi iyana ay gela u wateen iyo fardaha u wateen anaanu la daba ordayey waa laygu soo laabtaa buu yidhi marka faras igu soo laabto dib baan u cararaa haddaan ciidanka ka yaro baxo faraska cabaadi soo eryana geed intaan dabada geliyo ayuunbaa markuu igu soo dhaweeyey gamuunkaan ku rideeya dib markay u cararaan hadda iga dheerayn maayaan marka daba ardaawan buu leeyahay haddana nimanka fardaa sita iyo gala wataa dib markay u cararaana waan ka daba boodaawan ilaa uu nafta isugu keenay oo markii dambe buur ay iga dhex galeen buu yidhi iyo meel buur oo adag oo luuqa buurta markay dhex galeen iyo meeshaasna waan kasoo daba roraa buu leeyahy oo waan soo gaadha markay buur luuqa ka fuulaanna intaan buurta anigu dhinaca kale ka fuula korka ka maro ayaan dusha dhagaxa kaga soo daadiyaa buu leey iyagoo hoosteeda markaasi maraya sidaa sidii ugu waday buu yidhi wuxuu ku dhaaranaya xataa maa khalaqa allahu min baciirin min zahri rasuuli illahi sala allahu alay wasalam ilaa khallaftahu wara'a zahri ilaa iyo geelii nebiga dhammaantii aan jiciyey buu leeyahy oo aanan neef kaga tegin sidii baan u eryayey buu leeyay intay geelii neef ka wateen waan waday markaan geelii oo dhan ku hubsaday buu yidhi inaan ka wadayni oo aan dhiciyey ayaan idhi bu yidhi haddana ha ka hadhina kuwan eri sidii baan u eriyey buu leeyahy xataa ay markii dambe fardahoodii iyo waxay fuushan ay idhahdeen war habaar kamaan haynaga hadhee fudaydiya fardaha iyo waxa kan oo alaabta daadiya soddon go' baa lay tuuray buu yidhi iyo soddon waran si kolba laba laygu tuurayey ayaa soddon go' la tuuray soddon burde waxaa kaloo lay tuuray buu leeyahy soddon waran intay tuuraanba qolada iga dambaysa say u gartaan waan ururiyaa buu yidhi dabeetna dhagxan baa saara ku tuuraa si loo garta inaan anugu dhacsaday dabeetna markaan ku hubsado inaan calaamad ka dababoodaa buu yidhi waan eriya ciidankaasi salamooguna eryaya sidaa sidii ugu waday buu leeyay ee warankay tuuraan iyo burdahay tuuraan ba intaan u urursado aan meel ugu calaamadsaday waan u eryayey ayay isfudaydiyeen buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiina way iga daba yimaadeen sidaan uwaday waxaan tegey bu yidhi meel wado yaroo cidhiidiya labaanu isla tagnay waxay u tageen bu yidhi nin fulan ibnu badr alfazari nin la odhan jiray ayay ku soo baxeen ninkii bay la fadhiisteen oo ay la qadeeyeen ninbaa cunno u sameeyey oo iskala fadhiisteen dabeetana ninkii iyagoo isla warwarramo qadadii la cunaya ayaan halkan dushooda soo fadhiistay bu yidhi ana lay arkay ninkii baa wuxuu yidhi bu yidhi ma hada aladi ara waa kanaan arkaa muxuu yahay bu yidhi bu yidhi markay meesha ka soo fadhiisteen waar ilaa saaka waa berigii buu la eriyey bay dhahay ninkaa quraan isaga taaglaana oo ciidankaa dhan ilaa saaka ninkaasaa eryayey ayay ku yidhaahdeen waagu siduu u dilaacay bay yidhahdeen nagamuu hadhin ilaa iyo uu marna gamuu nagu ganayey marna na erayey ninkii baa wuxuu yihi bu yidhi waa afar nin oo idinka mid aha ku kacda ninkaas nin ba ila saaka waa berigii na eriyey maahe afar u saara bu yidhi afaray ku kac oo ninkan shaqaha laga qabto afartii markay soo kaakaceen bu yidhi oo meel hadal laygala soo gaadho markay marayaan ayaan la hadlay bu yidhi waxaan ku yidhi hal tacrifunani war horta may garanaysaa nimankii naftii soo socda waxay idhahdeen la waman anta ku garan mayna yaad ahayd bay idhahdeen iyagoo soo socdoo dhawaaqi waxaan idhi bu yidhi ana salamata bnu lakwa waxaan ahay anigu ninkii salamata bnu lakwa la odhan jiray ee waladii karama wajha muxamadin sala allahu alayh waali wasalam laa atlubu rajula minkum ila adraktuhu walaa yatlubunii rajulu minkum fayudrikani war waxaan ahay nin la wada garanaya bu ley salaamaan ahay bu yidhi ilaaha nabi maxamed wejigiisa karaameeyaa ku dhaartee mid idinka idinka mida haddaan idinka dhaqaaqay inaanu isoo gaadhayn idinkana kaanu dhaqaaqa inaanu baxsanin ina iska taga yani haddaa khatari gelisaanna waan carraya ay gaari maysaan haddaan idinka helo cidlana midkiin baxsan maayo mid idinka idinka midi iga dheerayn maayo mid iyagii kamid ah qaala axaduhum bu yidhi ana adun walle annaga u malaynaya kain arrinkiisu saa yahay bu yidhi ninkan inayna waxba ka qaban karayn waa ilata halkii baan iska fadhiyey bu yidhi ilaa iyo anigoo sidii u fadhiya fardoolaydii saaka ka soo carartay ee madiina kuwoodii u horreeyay ay soo galeen bu yidhi arka bu yidhi oo dhirta soo dhexa xaabaya waxa ugu soo horreeyey bu yidhi farasku watay alakhram alasadi saxaabigii la odhan jiray markaan akhram arkay iyo faraskiisii bu yidhi baan haddana eegay waxa ku daba jira bu yidhi abu qataada alansaari nin faris oo caan ahayo asaarta kamid ahaa haddana waan sii eegay bu yidhi meeshii waxaan arkay bu yidhi isagoo ku daba jiro muhaajirigii weynaa la odhan jiray almiqdaad ibnu aswad alkamdi saddexdaa fardoolay oo isdaba rooraya igu soo horreeyey bu yidhi dadka kii ugu horreeyey dabeetana waxaan qabtay bu yidhi faraskii akhram baan canaan ilfaras baan qabtay bu yidhi nimankii way yaaceen markay arkeen fardoolaydii inay de meesha soo gaadhay oradkaa la bilaabo waa la yaacay bu leeyay akhram baa waxaan ku yihi yaa akhramow waar ka digtoonow bu yidhi isagoo aan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii kula socon yay cidlo kuula bixine sug ha ku soo gaadhaan ciidanka kale wuxuu igu yidhi bu yidhi markaa akhram saxaabiga ugu horreeye faraska watay ay soo gaadho weeyaan bu yidhi ya salama in kunta tu'minu billahi walyawmi alaakhir وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة انت هذا لا النبي وكسو قاعد بيقولي وارسلموا هدات إلهي هي مالت قيام الرميسان تحي وات الرميسان إن الجنة حق تحي آت الرميسان إن النار إن حق تحي وأنا هي الشهادة ده أنك لا علين هنا يده saxaabiga wuxuu leeyahay ciidanna sugi maayo shahaado doon baan haye waa soconaya nimanka anaa sidayda ana weeyaye idaabu ku yidhi markuu sidaa i abhiyey bu yidhi baan usii daayey sina faraskiisii markaan faraskii usii daayay baa waxaa usoo baxay bu yidhi cabdiraxmaan ibnu xus ibnu cuyayna ibnu cuyayna ibn lxusn ninkii laodhan jiray oo ciidankan wax dhacay ninkii hogaaminayaya ayaa usoo baxay bu yidhi dabeetana adigu sheekala iswedaasoba faraskii cabdiraxmaan ayaa caqri lagu sameeyey kadibna cabdiraxmaan wuxuu la helay warankaaba seeftuu la helay saxaabigii akhram aha akhram ilasadi dabeetana akhram halkaasuu shahiid ku noqday faraskiisiina waxaa ku booday bu yidhi cabdiraxmaankii laakiin markiiba waxaa soo gaadhay bu leeyahy abu qataada saxaabigii ansaarigii farisiga macruufka ahaaya oo daba rooraya ayaa soo gaadhay bu yidhi cabdiraxmaanna waxaa ka takhalusay bu yidhi markiiba abu qataada baa dilay wuxuu leeyahay isagoo wali salama sadan kasii waramaya fawaladi karama wajha muxamadin sala allahu alayh waalihi wasalam latabictuhum acdu calaa rijlaya xataa ma araa waraa'i min asxaabi muxamadin sala allahu alayh waali wasalam walaa gubaarihim shaya ciidankii markay jabeen ay yaaceen fardoolaydii iyo wixii waan ka dheereeya haddana waan ka daba booday bu yidhi ilaa ayaa ay gaadhay bu yidhi nimankii saxaabadii iyo ciidankii muslimiinta oo dhan boodhkoodana xataa inuu iga qarsoomo anaha nimankii eryaya bu leya ana cid ila soconin markay cadceeda dhucu sii dhawaa bu yidhi maqrib saaka salaadii subax buu soo eriyey maqribkiina wuu marinaya weli wuu ordaya markay maqribkii ku dhawayd buu leeyahay ayay ceel biyood ku weecdeen oo zaaqarad ceelka la yidhahdo ama aswada ceelka loogu magac daray ayay ku weecdeen bu yidhi o isidhahdeen kacaba bu yidhi iyagoo xaraadalila waa nimankii maanta o dhan erayeen fa nadaruu ilaya acad waraahu waxay arkeen bu yidhi anigoo weli sidii u daba ordaya ceelkay tidhaahdeen ku daadagoo ciidanka joojiya ayay waxay arkeen bu yidhi anigoo weli sidii u daba rooraya caalkiina waan ka fujiyey bu yidhi waan ka kiciyey walla inaanay ka darin bu yidhi dhegdhegyaa inaanay darsanin ee marka la arkay baa caalkiina laga dareeray bu leeyahy luuq yaroo kalaa laga baxay bu yidhi oo buur anna sidii baan u daba cararay anigoo kolba kaan la soo gaadho bu yidhi gamuunka dhabarka ka gelinaya oo kolba mid gamuun gelinaya oo kule weli sidii khudha waana bnu laqwa walyawmu yawmu ruda mid baa markaa wuxuu yidhi bu yidhi yaa takalat umma akwahu bukratan yani umkii salaadiina eriyun baa weli nadaba taagan buu leeyahy waxaan ku yii bu yihi nacam ya caduwa nafsi waa anigii uun kii naftiisa waxolka ahaayo fardihii baa laba ka xaraantay bu yihi oo daashin dabeetana laba fardii kamidaba meel ka tuuran oo kaga tageen bu yihi labadiina waa soo kaxaystay bu yihi labadii farase ka daalay ee laga cararayna labadiina waa la soo hadhay bu yihi waxaan ka soo noqday bu yihi markaa anigoo laba farasna wata geelii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantiina dhiciyey waxay soo gaadhay buu markaa yidhi adeerkay caamir waa nin adeerkii isna dagaalyahan weyn oo macruuf aha waa nimankii sulxu xudaybiya waa ninkii toddobaatanka nin ee mushrikiinta soo qabqabtay caamir baa i soo gaadhay buu yidhi dabeetana wuxuu ii dhiibay bu yidhi sadix harag yaroo in badaxi ay ku jirto caano iyo biyo laisku daray iyo harag yaroo kaloo biyo ku jira laba weeloo yaryar buu ii dhiibay buu yidhi intii caanaha badaxa yar ahaydna waan cabbay buu yidhi biyihii yaraana waa cabbo waa iskaga weysaystay dabeetana waxaan u tegay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiio ceelkii aan nimanka kasoo kiciyey fadhiya ceelkan kasoo eryaday iyagoo fadhiyaan u tegay buu yidhi oo nabigu geeliyo dhanna uu soo ururiyey wixii aan gaalada kala hadho dhanna ay soo ururiyeen burde iyo wixii aan gooyaal iyo dhar iyo warmabo wixii aan dhacsadoo dhan lasoo ururiyey waxaanu imi bu yidhi iyadoo bilaal geelii nabiga aan dhiciyey neef ka mida intuu qalay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam beerka iyo kuraskii isugu shiilayo dabeete waxaan ku yidhi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nimankii waymankaan ka soo noqdo iguma foga ee ragga boqol nin aan kala baxo aan ka daba tago boqol nin oo ciidan kamid aan kala baxo oo ka daba tago mid warama yaan ka soo reebay nimankaasi nabigu wuxuu igu yidhi bu yidhi calayhi salaatu wasalaam aad buu u qoslay bu yidhi xataa badat nawaajiduhu fi dawi nnaar dabkii uu aad fadhiyey bu ley habeen meeshu bay noqoteen ilaa yaa nabiga dawsihiisii arkay bu leeyay aad buu u qoslay bu yidhi markaasu wuxuu igu yidhi bu yidhi ya salama aturaaka kunta faacila oo waxaan u malaynaya ma waxaan arkaa inaad sidaa yeelayso yani makaa dhabaayo intaad ragka haysatado danaa ka daba tegaysaa nimankii waxaan idhi bu yidhi nacam waladii akramak ilaaha ku sharfa ku dhaartee waa ka daba tegayaabaa ku yidhi bu yidhi wuxuu igu yidhi bu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inahum alana layuqrawna fi ardi khatafaan nimankii guryo tage oo hadda dhulkii khatafaan ayaa lagu martisooraya ay joogaan annagoo halkii joognaaba nin reer khatafaan inoo yimi buu yidhi dabeetana wuxuu noo sheegay nin khatafaan ka midi inuu geel u qalay oo ay dee guryo tageen siduu nebigu uga sheegay calayhi salaatu wasalaam markii ay nimankii gaaleed hilibka ka rogteen neefkii ay qasheen markay diirka ka rogeen ayay bood arkeen baa la yidhi soo kacaya dabeetana waa yaaceen war nimanka waa kuwan ba yidhahdeen war ka baxsadeen waxaa la yidhahdaa axaadiista qaarkood nabigu ku hadlahay waa salama malagta faasjix waar ka xoog badisay nimankii haddaba dadka waa loo naxaystaa iska cafi buu nabigu ku yidhi war eryaga waqtala maahe nimanka dhibta iyo iskaga xad ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi baa la yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam halkiiba habeenkii la iska joogay waagii markuu baryey buu wuxuu lahaa kana khayru fursaanina alyawma buqtaada fardoolaydeenna maanta dagaalka kan waxa ugu fiicinaa abu qataada ninka la yidhaahdo wakhayru rajaalatina lugteenana waxa ugu fiicnaa buu nabigu yihi salama wuxuu i siiyey bu yihi maalintaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laba sahmi xoolihii uu soo dhiciyey laba sahmi baa laiga siiyey bu yihi sahmu lfaris wa sahmu raajil nin faras fuula saxamkii la siin jirayna waa laysiiyey bu yihi mid lugaynaya saxamkii la siin jirayna nabigaa isugu khaydaray bu yihi calayhi salaatu wasalaam oo intaaba qaada ba layidhi intii baan isku qaatay bu yihi dabeetana nabigaa wuxuu isaaray bu yidhi neefkiisi u fuushanay alcadba la odhan jiray ayuu fangal iga dhigay bu yihi ila soo fuul bu igu yidhi bu yihi nabigu neefkiisii neefkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baan raacay bu yihi isagoo madiine markii dambe la iskaga sii socdo dhexda lasii socdo ayaa waxaa jiri jiray ninka lasaarad kamid oo aad u dheerayn jiray waa laga dheerayn jiray ninkii ba wuxuu yidhi alaa musaabiqun ila almadina waragow yaa madiine ila baratamay ninkan la yaa madiine ila baratamay waa nin ansaarta orodka caan ku ahaa ninkana waa muhaajir isagu maaha reer madiina salamata bn alaqwa salamo nabiga dab ninkii baa weedhi ku celceliyay dhowr goor ciidanka dhexdiisii yaa baratamay ilaa madiina ilaa madiina yaa ila baratamaya dhowr goor bu ku celceliyay salama wuxuu leeyahay markaan hadalkiisii maqlay baan ku idhi ama fadlan wuxuu ihi laa ila an yakuna rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam cid kaloo aan sharfaya ama aan ka cabsanaya ma jiro ilahay rasuulkiisa mooyaane nabigaan laama wax ku ihi wuri ya rasuul allahi biabi wa ummi zarni falyusaabiq arajul ilahay rasuulkiisa iyo iska kayda balkana hala baratamo maanta ayaan idhi bu yidhi waan soo daadegay bu yidhi dabeetana waxaan idhi bu yidhi si ar ilaahay inta elkaqabad adigu bal orod waan ka daba imi bu yidhi cabaar baan yaro orday waan iskaa neef neefsanayay bu yidhi waxaa talaa bal cabaar ha ordo cabaar markuu sii orday ayaan uma inii rafactu xataa alxaqu ayaan ka daba booday bu yidhi ilaa ayaan soo gaadhay dabeetana labada garab dhexdooda intaan ku dhuftay ayaa waxaan ku yidhi bu yidhi qad subikta wallahi lagaa dheeray adigana allah ku dhaartay baa ku yidhi bu yidhi markaasu wuxuu yidhi wida waana adun anna waa u fulaya haatan mar haddii ninkaan intaa ka horreeyay intuu iga soo daba carfay buu yidhi soo gaadhay waan u malaynayaa bu yidhi dabeetana waan iska dhaafay bu yidhi magaaladii madiinaan ka tegay bu yidhi intuu soo roorayay waan uga dheeray waxa uu sheegayaa markaasi salamata bnulakwa dagaalkaa markaan kasoo noqonay buu leeyihi saddex habeen markaanu joognay ayaanu u baxnay buu yihi gaswatu khaybar yani khaybar waxay bilaabantay saddex habeen oo keliya markaanu kasoo noqonay dagaalkaasi iyo joognay ayaa waxaa bilaabmay buu hi dagaalkii khaybar dagaalka khaybar khaybar waa magaalo bay ahayd ilaa baa la yidhahdaa boqol iyo shan iyo lixdan kilomitr u jirta madina waxaanay kamid tahay magaalooyinkii hore qadiimkii carabta ugu waaweyna waxay caan ku ahayd dhowr shayba ko waxay ahayd dhul beeraley aada u khasba ama fertile soil ama dhul ciid fiican oo si fiican beeruhu wax waliba ay uga dh uga baxaan waxaa ka bixi jiray baa la yidhaahdaa xubuubka ama midhaha fawaakihii dhan kale ee midhahan dhirta laga goosto kuwan la beero ee dee sareenka iyo waxa la nooco kalaa waxaa loo yaqaanay baa lagu tilmaama qaryat alxijaaj riifan wamanhatan oo rijaala waa magaaladii xijaaj baa loo yaqaanay markay tay dhirta iyo waxa ku yaal iyo say umagaalisantay ama beeraha iyo waxa kasoo goa ama ragga xataa degan waxaanay lahaan jirtay suuq macruufo suuqi nata la yidhaahdo suuq suqaqiimakiyo cuqaad iyo majaaz iyo dalmajina iyo suuqaqaasi marka agteeda ku oli jiro muwasinta xajka laisugu yimaado khaybarna suuq suuq nataan la yidhahda baa ku oli jiray oo qabiilka weyna ghatafan la yidhahdo ee ghazwat alaxsaab dagaalka quraysh soo raacay suuq ay ilaaliyaan ayaa meesha ku oli jiray makaanadeeda iqtisaadiga dhaqaale daraadeedna waa dhul meel ay degi jireen dad tujaara iyo dad xirfadyahana ayaa degi jiray waxaana degenaan jiray dad isugu jira carab iyo yuhuud labada kooxoodba way degi jireen laakiin markii yahuuddii madiine laga soo saaray ee ijlaada lagu sameeyey yahuuddii reer banu kanuqaacatii reer banu nadiirtii labada kooxoodba markii lasoo saaray gaar ahaan zucamadii reer banu nadiir waxay waxay degeen khaybar weliba de waxaynu dhi ijlaada reer banu nadiir waxaa loo ogolaa maxay inay dumarka iyo caruurta iyo xoolahooda wixii raran karaanba inay rartaan baa loo ogolaaday markii ay kasoo baxayeen magaalada madiina waxoodiba intay la soo guureen bala culamada taarikhda qaar kamid waxay dhahan maalintay soo guurayeen durbaano ay tumanayeen iyo heesaa loo qaado yani reer un dad guuray unbay u ekaayeen waxoodii oo dhan qaatay waxay soo degeen meesha tan waxaana kamid ahaa nimanka soo degay raggii ugu waaweynaa reer banu nadiir azwat axzaab baa nimankii lahaa qorshaheeda waayo azwat axzaab yahuud baa samaysay salaam ibn abilxuqayq ninkii la odhan jiray iyo kanana ibn rabic ibn abilxuqayq ninkii la odhan jiray xuyay ibnu akhtab raggaasay ahay raggii waaweynaa ee kamid ahaa yahuud oo maalqabeenana ahaa ee soo baxeen maka yimi soo nimankan soo kaakiciyey ee haddana khatafaan u tegay ee heshiisyada la soo galay ee haddana u tegay yahuuddii madiine deganayd reer banu qurayda oo cahdiga ka jabiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay saddex ciidan oo kala gedisan buu la dagaalamayay yahuud iyo quraysh iyo acraabta iyo reer miyigan iyo waxa kan khatafan ay cagaa ku wadato saddexdaa kooxood oo kala gedisan bay ahaayeen kooxdii ugu colaada xumey ama ugu dagaalka badnayd quraysh bay ahaayeen oo iyaga heshiis nabadeed buu lasoo galay baanu idhi waxaa ku hadhay markaa laba kooxood oo kale labadan kooxood kooxi waa kooxdan acraabta imikaba geela dhacaysa madiina soo weerartay oo niman reer miyiisaga badanaa wax kala haysanin nejid iyo dhulkaa dego oo reer baadiyeah iyo yahuud nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu kasoo noqdayba sulxu xudaybiya dadyagu ku tashaday inuu shaqo ka qabto waxaa kamid ah markaasi reer khaybar yahuudi iyo dadka khaybar deganaa reer khaybar raggoodii waaweynaa qaar horaa loo dilay oo masalan salaam ibn abilxuqayq waataynu i waxaa dilay waa kii cabdillahi ibnu catiq saxaabigii laodhan jiray ay dileen waxaa kamid a masalan xuyay ibn laktab waa kii lagu dilay reer banu qurayda nimankii ku hadhay buu kamid ahaa ee heshiiska markay jebinaye odayadii utagey la joogay y idinkaaban idinla dagaalgelaya ayuu kamid ahaa nabigu alayhi salaatu wasalaam weliba waxay sheegaan culamaai taarikh yani xadiisaan sanadkoodu saasii uxooganayn ibnu isxaaq xadiis sanadkiisa raawi majhuuli ku jiro oo wuxuu sheegaa xataa nebigu inuu waraaq usoo diray isagoo xasuusinaya islaamnimada iyo diinta inay qaataan iyo heshiis ka raba laakiin waxaan umay dheg taagin marna may aqbalin walidalika uu nebigu alayhi salaatu wasalaam suu imaam lbukhaari ba tilmaamayey xadiidkii cabdillahi bnu caqiika aynu soo maray uu ninkaasi ufasaxay in la dilo culamada taarikhtu waxay kaloo sheegaan ama mufasiriintu qur-aankii soo degay markii laga soo laabtay meesha la yidhaahdo xudaybiya markii laga soo laabtay waxaa soo degay aayaad qur-aan o ay mufasiriintu ku tilmaamaan in ilaahay uba yaboohay khaybar hanima inay muslimiinta u tahay aayaadka ilahay leeyay wacad allahu mahanima kaiira taakuduunaha faajala lakum hadihi waxay culamadu yidhahdaan almaghanim alkaiira waa khaybar tan la tacjiiliyena oo sulxu xudaybiya bay ku tilmaamaan qaswadan markuu usoo baxayay nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu weydiistay inay la soo dagaal galaan oo kura ciddii soo raacday sulxu xudaybiya kuriya dhowrkii boqola nina sulxu xudaybiya la socday kuwaasoo kuna inay noqdaan ducafaa-uliimaanki iyo munaafiqiinta iyo kuwii maalintii horeba raaci waaye in la reebo waxaanay culamadu sheegeen waa kuwa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaye leeyay sayaqulu lmukhalafuuna ida inطalaqtum ila maganima litaakuduuha daruna natabickum yuriduna an yubadiluu kalaam allah qul lan tattabicuuna kadalikum qala allahu min qabl fasayaquluuna bal taxsudunana bal kanuu laa yafqahuuna ila qaliila waa araabtii iyo munaafiqiinta iyo dadkii la reebaya kii horeba ka qaybgeli waaye ee la yidhi hada idinku kama qaybgelaysaan marka waxaa la yidhahdaa ghazwadan dadkii nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam raggii baycatu ridwaan bay ahaayeen yani kooxdii uu nabigu alayhi salaatu wasalaam u duceeyey ama kooxdii ilahay leeyay laqad radia allahu can aladiina yani kuwa ilahay ku tilmaamayay inuu alla raalli ka noqday id yubaayicuunaka taxta shajara kuwa alla ku tilmaamayay oo ah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه إلى آخر الآيات رقبة هاي رنتي كسو عن الله إنه رك الرق سجارة وتلمام بهاي غزوة waxay muarikiintu ku tilmaamaan sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay dhacday ibnu isxaaq muxaram buu ku sheegaa waaqidina safar ama rabiiculawal meelahaasu ku sheega adigu sanadkii toddobaad bilowyadiisii inkastoo labada imaame waaweyne imaam zuhri imaam zuhri iyo imaamu malik iyagu ku sheegaan sana sita inay dhacday laakiin waa qadiyadaynu nidhi waxay ku saabsiisan tahay haddaad aragto had iyo goor taariikha ay culamada taarikhdu isku hayaan oo sanad udhexeeyo waxay ku saabsantahay bay culamadu yidhaahdaan khilaafka udhexeeya goorma laga bilaabaya ee taarikhda hijriga yani nebigu alayhi salaatu wasalaam rabiicul awal buu soo hijrooday idan ma waxaa laga bilaabayaa sanadka dambe oo dhowrkan biloode sanadka ka hadhay waxba la tirin maayo sanadka dambe ka bilaabaya mise waxaa laga bilaabaya dhowrkii biloode ka horreeyey hijriyada lagu soo daraya sanadka muxaramkii inta la qaato muxaram iyo safar iyo kuwaasoo aan ku jirin dee hijrada ka horreeya baa lasoo raacinaya marka laba qaab bay culamo ay taarikh ku tiriyaan haddaad aragta bay dhaha masale taarikhiyo inta badan waktiga kale uu isku mid yahay sanad fariq uu ku jiro waa labadii kooxood ee kala taagnaa labada qadiyadood sida loo tirinayo bay yidhahdaan xaafid ibn xajar alcasqalanina raximahullah qowlka ibnu isxaaq buu xoojinayaa ee ah inay muxaram sanadkii toddobaad ee hijriyada inay ahayd nimanka taariikhda qora waxay sheegaan wadadii uu nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam laakiin wadooyinka ay waxaa iskaga tallaabi doonaa waa yimi uu nebigu alayhi salaatu wasalaam meesha khaybar la yidhaahdo khaybar markay yimaadeen xusuun badan ba khaybar ku taalay oo kooxba mar la furtay dhowr mantiqo oo kala gedisan ama dhowr qaybood oo kala gedisanna khaybar way ahayd insha allah waa wixii aynu ka gaarsiin karno ayaynu sharxi doonaa saddex habeen dagaalka aynu sheegayne salamata bnulak waxuu haliyeyga ka ahaa markii laga soo noqday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaar garoobay inuu dagaalkan usoo baxo ciidankii oo dhexda soo socda ayaa waxa aha ay ku yidhaahdeen caamir waa salame adeerkii caamir ibnulak gabayaabu ahaa ay bacdu saxaaba waxay dhaha ya caamir alaa tasmacuna min hunayaatik war waxoogaagi yara wahaageed odhan jirtay ma waxnaga maqashiisid baa lagu yiri yani gabayadi iyo waxaa tiri jirtay waa rag safar ku jira dagaal u socda gabaygaagii bal wax ka sheeg sheeg ba la yidhi dabeetana waxaanay u badantay inay saadikiin marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad baa khilaaf badan u jira yani taariikh kala badan oo aad u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya laga bilaabo weeyaan cadnaan ilaa iyo inta la gaadhsiinayo ismaaciil ama ibrahim xagga kasii dambaysana de markaa kasii muran badan inaad nebi ibrahim u abtirisay ilaa aadam sadaqna walaa sallayna ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا طبعا يعني كانت تري عليه قبل يوم كنت ترين أيو النبي مغلي عليه الصلاة والسلام تبت أنا وحولي من هذا ورواكما منك قبل قال ترين الروايات والفاتحة أديك بخاري ومسلم يداو سيبه وصر قال رواية عن أخريوتي صحيح مسلم تبخاري روى اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اغتصينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا سيح بنا أبينا وبالسياح أول علينا رواية ستريي تبتني النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصائم وروى تحلى منك ترين يوقف أبو النبي قوله سمعت وحو لي عامر بن الأقوى أنا عامر وايد بخاري نوحي لها قالوا عامر بن الأقوى وعامر بالا يري نقا قبل كثير ليا غفر لك ربك بن عليه الصلاة والسلام ألا الدم بقاقا هداف أنا يد أدان صحابته ma jirin qof uu si gaara nebigu u tilmaamay si gaara ilahay dembigaaga dhaaf qofuu ku yidhi ilaa iyo bay yidhahdaan shahiid buu noqon afkuu nabigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam alla adiga dembigaaga ha dhaafo gaar uu ugu sheegay shahiid buu noqday riwaayadka qaar baa waxay leeyihin markaasuu marka weedhaa maqlay ayaa cumar dhawaaqaa la yidhi oo awr fuushan wuxuu yidhi baa la yidhi yaa nabiy allah lawlaa matactanaa bicaamir ilaahay rasuulkiisa iyo maad noogu yaro raaxaysid caamir maad noo daysid muddo yani mar hadduu nabigu u duceeyey waxay rumaysan yihiin inuu shahaado dagaalka ku helayo cumar baa dhawaaqayo caamirna ragga geesiyiinta dagaalka ku fiican buu kamid ahaa cumar baa marka wuxuu leeya ilaahay rasuulkiisa iyo maad caamir maal ma noo daysid oo kale yani maad caamir aanu ku raaxaysanay maad noo daysid caamir sidii uu sheegeen baa dhacday oo waa inu arki doonaa kaswadan ragga ugu horeeya ee ku shahaado qaato kamid noqonaya khaybar markaynu eegno nabigu calayhi salaatu wasalaam goor habeennimo abuu waxuu wadooyinka bedbedelo oo meela soo maraba goor habeennimo abuu soo duldegay markuu soo duldegay habeennimadiina halkii ayuu joogeen salaadii subaxbay goor hore oo qalasa ayay tukadeen dabeetana markaasa layihi weerarka halasoo bilaaba halasoo baxo waxaa iska hor yimi dhulkan dadka degani beeralay bay ahaayeen beeraleydiiyo jarmaadsan oo yaambadoodii iyo waxay dhulka ku qudayeen iyo birahoodii sidata oo soo kallaho beeraha ku kallahsan iyo saxaabadiiyo soo kallahday baa iska hor yimid markay arkeenna dadkii beeraha ka shaqaynayay dib bay u carareen waxay maxamed wallahi maxamed walkhabiis khamiisku yani aljeish baa loo jeeda ilaah baan ku dhaarne waa kan maxamed iyo ciidankiisiina soo galay iyagoo leh marka reer khaybar war horeba may maqalo fiican ilaa iyo waa lagu waaberiistay uun waa beriga kanunba arkeen ciidanka kusoo baxay nabiguna alayh salaatu wasalaam xadiiskii bukhaari waa ku tilmaamaya allahu akbar khuribat khaybar allahu akbar khuribat khaybar ina ida nazalna bisaaxati qawm fasaa sabaax lmundariin buu nabigu lahaa ilaahay baa weyn khaybar waa la kharibay ilaahay baa weyne khaybar yani waa waa halaagsantay haddaanu duul soo duldegno saaxadooda kuwaasi waxaa xumaaday sabaaxulmundariinkoodu nabigu ku tilmaamaya alayh salaatu wasalaam khaybar markaynu eegno waxay dhul qalcada ka wada samaysan khaybar markaa laba qaybood bay uqaybiyaa laba qaybood ayay uqaybsantay qaybta koowaad shan qalcadooda waaweyn ba ku yaalay iyo qalcado yar oo kale qalcadahaasi xusni ama qalcada la yidhahdo xusnu naacim mid la yidhahdo xusnu sacb ibn mucaad mid la yidhahdo xusnu qalcati zubayr xusnu ubay iyo xusnu nizaar shantaa qalcadood waxay ku yaaleen ba la yidhahdaa qaybta hore waa weliba shantaa qalcadood marka aynu sii kala qaadno saddex annataa suuqa la yidhahdo ayay ku yaaleen labada kalena mantiqa la yidhahdaa shaq ayay ku yaaleen shaq iyo nataa marka laysku daro shantaa qalcadood ba ku yaala qaybta kale ee magaalada waxaa loo yaqaanaa alkatiiba katiibadana waxaa ku yaala iyana saddex xusni oo waaweyn gaar ahaan xusni la yidhahda xusni alqamuus oo ibn abilxuqa reer arban oo dadkii meesha soo degayey kay deganayeena iyo xusn waiix iyo xusn sulaalin bay dhahdaan saddexdaa xusniin ayaa iyaguna ku yaala dagaalkuu nebigu kusoo qaaday calayhi salaatu wasalaam saddexdan qaybood ama sideedan meesha iyo saddexda shantan meesha iyo saddexda meele sideedan qalcadoodba waxaa kaloo yeela jira qalcado yararoo badan yani magaalada magaalo istraatiijiya bay edo qalcado waaweyn dhufaysyaale qalcado yaryaroo tiro badan oo kalena way iska jireen laakiin intani waa inta ugu waaweyn culamada waxay ku tilmaamaan ciidankii muslimiintu kow wuxuu kusoo beegmay xusnigan ugu horeeya xusnu naaim la yidhaahdo riwaayat lxadiis sibay ukala horhoraysiiyaan lakin insha allahu tacaala ayan kan kii u horeeya uu yahay waynu iska wada guud mari doonaa xataa axaadiista saxiixa lafteeda aad moodaa inay kala yaro horhoraysiiso weliba axaadiista qaarkood waxay sheegayaan in labadii cashee hore inta laga galay qalcadda la galay inay ku adkaatay in la furto maalin saddexaadii inay ahayd maalinta la furanayay xusniga kan aynu ku sheegnay xusnu naaimka xusniga kana xisnigani waa kuwa ugu waaweynaa weliba waa ku deganaa baa la yidhahdaa ninkii la odhan jiray marxab marxab waa nin yahuudiya oo dagaalyahan oo aada u caana yani carabtu niman baa jiray hadiyo goor la tilmaami jiro o la odhan jiray yucaddu bilalf hebel bay yidhahdaa kun buu udhigmaa baa la odhan jiray camar ibn cabdilwud iyo marxabkan iyo rag baa jiri jiray taarikhda carbeed ama jaziira alcarabiya la tilmaamo oo la idhaha nimankaasi dagaalyahanay ahaayeen oo ninkii kun nin buu udhigmaa la odhan jiray marka qalcaddu ninkaasi deganaa bay kamid ahay waxaa soo baxay waxaa la yidhahdaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aroorta calanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin oo gacantiisa ilaahay inoogu furi doona subaxaas saxaabada waxaa la yidhahdaa manziladan inay wada gaadhaan waa la wada hungureeyey dabeetana nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam ayna caliy bna abi aalib calime waxaa la yidhi ilahi rasuulkiisa iyo cali bakooraa ku dhacdo waxba u arki maayo wuu bakooroobay dabeetana meel buu fadhiya waxaa la yidhi cali labada indhoodba bakoora ka hayso waa ka halkaa fadhiya baa la yidhi isaga waxba arki maayo iigu yeedha buu yidhi soo kaxeeya nabigu alayhi salaatu wasalaam cali aan waxba arkayn oo bakooro qaba ayaa nabiga loo keenay alayhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu indhuhu candhuuf ugu tufay dabeetana wuu u duceeyey ilaahay subxaana watacaala labadiiba fay buu ka siiyey markaas labadii indhoodba si fiican ayuu wax uga arkay markaasuu nabigu raayada u dhiibay oo wuxuu yihi dagaalan ciidanka raaya calankiisa waa kaasay dagaal geli adigu wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisa maxaan kula dagaalamaa waxii sheeg wuxuu nabigu yihi ma waxaan la dagaalama u yihi xataa yakunu mislana anagoo kale intay ka noqonayaan dagaalka miyaan ku wadaa bu yihi nabigu wuxuu ku yihi alayhi salaatu wasalaam infid calaa raslik xataa tanzila bisaahatihim uma dcuhum ila lislaam yani deg ilaa intaad meeshooda aad gaadhayso marka aad gaadhana islaamnimo ugu yeedh buu nabigu leeyay yani waxa waa xadiidka nabigu ku tilmaamaya hadafka koowaad ee muslimiintu ay lahayn may ahayn magaaladu xoolaha yaala ama waxan baa yaala aad soo qaadqaadateen kama ahayn hadafku wuxu ahayn dadkan diin loo sheego wuxuu nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam dadka diin ugu yeedh oo waakbirhum bima yajib calayhim min xaq illahi fiih oo u sheeg waxa xaq alle ee dadka ku waajibay u sharax buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu weliba nabigu u sheegay sidaa same isagoo nabigu ku dhiiri gelinayaba wuxuu leeyahy yani waxaad meeshan dareemi kartaa haddaad nin madaxa ahaan lahayd o ad ciidan dirayso dad aysa hayseen dagaalka jan ciidamadaada kamida rabto inuu la dagaalgalo waxaa laga yaaba dad qofka caadiga wuxuu ka fikeri lahaa xoog ula dagaalalan oo nimanka yaan meel la laydinka soo dhicin dawaakuka ragga si fiican u dagaalgeli bu dardaaranka macquulka in laga fikeri ahaan lahaa lakin meesha waxaa ka muuqata nebigu alayhi salaatu wasalaam dadkan inuu hidaaye la rabay xanuun inuu la rabay inaanu dilku ahayn shayga loo socdo qofka in la dilaa oo naar loo kaxeeyana inay muhiimada ahayn muhiimada inay tay dadka in la nooleeyo xagga jannada iyo alle loo kaxeeyo inuu shayga muhimka ahayahy walidalika iyagoo cadow ah oo islaamka la dagaalamay oo waxaasoo dhiba soo sameeyey ayuu haddana nabigu wuxu ley horta halaynine islaamnimo ugu yeedho u sheegay wuxuu kaloo nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaad layso oo xoolahoodao dhan soo qaadato waxaa ka khayr badan mid kuna intaad waxu sheegtay inuu diinta qaata buu nabigu leeyay waa xadiidka macruufka maalintuu nabigu lahaa fawallahi lan yahdiya allahu bika rajula waxida khayrun laka man yakuna laka xumra nacam nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam in ilaahay hanuuniyo oo kuwaas in alla subxaana watacaala uu soo hanuuniyo hal qof oo iyaga kamid inuu diinta qaato ayaa waxay kaaga khayr badan tahay buu nabigu leeyay geelakiisa casaas yani haniimo iyo meeshan la furto o dhan waxa ka khayr badan hal qof oo iyaga ka mid ah inuu diinta gaadho sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmay dabeetana sidaa ayay dagaalkii kusoo galeen saxaabadii markii ay xusnigii wada dul yimaadeen xisnigii ama qalcadii markii la wada dul yimid ayaa sida salamatul akwac uu sheegayo waxaa soo baxay boqorkoodii nimankan ama ninkii odayga oo ahaa madaxda ahaa ee marxad la odhan jiray oo gabay tirinaya isagoona qad calimat khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu id alxurubu aqbalat talahabu gabacaynkaasi isagoo tirinaya ayuu soo baxo faanfaanaya oo le khaybar way garanayaan inaan anigu marxab ahay waa la garanayaa shaki silaax nin hubkiisi uu dhan yahay inaan ahay waa laywadog yahay buu le inahay baطlu mujarabu geesi ama halyey hore loo tijaabiyo aan warkiisa muran ku jirin inaan ahay dadba waa wada ogyahay id alxurubu aqbalat talahabu nin markaa dagaalku soo jeesto isagoo holcamaya soo baxay inaan ahay cid waliba waa ogtay isagoo loo gabaygaa tirinaya ayuu soo baxay ba la yidhi dabeetana saxaabadii waxaa kasoo dhex booday saxaabigii salame adeerkii caamir loodhan jiray ee gabayaalad ahaa oo isna gabay wada ayaa soo baxoo leh qad calimat khaybaru anii caamirun shaaki silaaxi batlun muaamiru halkukani ka amaanaya isna gabay buu tiriy uleya anigana reer khaybar way wada garanayaan inaan caamir ahay buu yidhi hubkiisuna ninuu dhan yahay kani wuxuu sheegtay baal mujarab oo lasoo tijaabiyey inaan ahay aniguna baal muhamira baan ahay buu leeyahy nin beleda madaxa isugu tuuray inaan ahay waa lay wada ogyahay buu leeya wuu soo baxay mubaarasadii koowaad waxaa isugu soo baxay markaasi caamir ibn rakwa iyo marxab yahuudigaasi la odhan jiray dabeetana laba seefood baa la isweydaarsaday seeftii uu marxab ku soo daayey caamir wuxuu isaga dhigay baalkiisii taraskii gaashaankiisii ayuu isaga dhigoo lamuu helin caamir markaa wuxuu ku talagalay tiisii markuu gaashaanka isaga dhigay tiisa inuu xagga hoose ka xuluuliyo laakiin ilaahay baa qoray mudustiisii xagga hoose kaga mudbay zubaabadii seeftu afkeedii hoos u yaro dhacay dabeetana isaga ay lowgiisa dhinaciisan hoose ayay isaga kasii jartay caamir wuxuu u geeriyooday markaasi oo uu dhintay nabarkii seefte isaga ku dhacay oo isla safetyc safetyc ayuu dhacay waxaa dabeetana u soo baxay waa dee salamat bn xadiiskiisa dheer waa ka ku tilmaamaya nabigaan u imi buu yihi anigoo xoogaa murugaysan saxaabadii baa qaar waxay dhahdeen ogey war waa kaa naftiisa dilay inu cid kala dila daaye yani waxay ka dhigeen qatilu nafsi oo kale kaanama uu caamir yahay oy leeyihiin cid inuu dila daaye naftiisii buu dilo camalkiisii wuu buray salama wuxuu leeyahy anigoo xoogaa murugaysan ayaa nabiga u imi alayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu gu yidhi bu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay waxaan idhi ana orayaan u imi bu yihi nabiga waxa igu yidhi maxaa dhacay waxaan idhi buui ya rasuul allahi batala camalu caamirin waxay leeyihin rasuulkiisiiyo caamir camalkiisiyo dhami wuu buray nabigu alayhi salaatu wasalam wuxuu yihi man qaala dalik warkaad sheegaysa yaa yidhi waxaan idhi bu yihi naasun min saxaabati min asxaabik saxaabadaada rag kamida saa sheegaya kadaba man qaala dalika bu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam been buu sheegay ninka warkaa ku hadlay bal lahu ajruhu maratayn laba ajar buu leeyahy lajaahidun mujaahidun qalun arabiyun mashaa biha mithlah yani nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay laba ajar inuu leeyahay ee inaanu saxaabigaasi yani qaatilu nafsi inaanu ahayn ee shahiid dagaal ku dhintay inuu yahay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya marxab ayaa gabaygiisii halkii kasii watay dabeetana caliy bn abi aalib baa usoo baxay oo isna gabyayo leh ana ladii samatnii ummi xaydara kalayti ghaabaati karihi lmanzara uufiihim bisaaci kayla sandara caliyo isna gabyayo leh anigu waxaan ahay kay hooyadii xaydara u bixisa xaydarku waa libaax hooyadii kay libaax ula baxday baan ahay waxaan ahay kalayti ghaabaatin karihi lmanzara sida libaax kaynta ku jira araggiisu yani shaashkiisi araggiisu baqaha dadka uu geliyo uu fiihim bisaaci kayla sandara saacooda waxaana ugu miisaa kaylu sandara waa kayl weyn yani hadday ii galanayaan waan u jawaaneeyaay oo kale macnaha waa weelka weel ka weyn ayaan wax ugu miisaa isagoo labuu soo baxay dabeetana cali baa yahuudigaasi kow kaga siiyey halkaas buu ku geeriyooday habaarqabihii marxab la odhan jiray waxay culamada taarikh sheegaan haddana walaalkii baa isa soo taagay yaasir nin la yidhaahdo ay marxabka walaalayiin oo man yubaris yaa soo baxay leh isagana waxay dhahdeen zubayr ibn alcawaan baa u baxay say sheegaan horeba xadiis saxiixa isagu iyo cali waxay yidhahdaan waxa u baxay kan kale zubayr ibn alcawaan baa isagana dilay ala kulli xaal qalcadan cidii ku jirtay dib bay isugu yaacday waxaanay noqotay in qalcadatan muslimiinta ay furtaan gaaladii waa sii buratay qalcada kasii dambaysay sacd ibnu mucaad la yidhahda ayaa la galay iyadana weerarkii baa sidii loogu sii qaaday akhiiran iyadana waa la furtay way sii socdeen qalcatu zubayr baa haddana la galay qalcatu zubayrna waa la furtay qalcatu ubayi baa la isugu tegey iyana waa la furtay xisnigii annazaar loodhan jiraa la tegey isagana waa la furtay qaybtii koowaad markaa shantii koowaad ee xaggaasi ku yaalay oo dhan waa lasoo wada furtay waxaa dhay shadriga ama qaybtii labaad ee magaalada khaybar ah qaybtii kalena adigu waxaa la sheegaa qaybaha qaarkood mufaawadaat in la galay oo markay arkeen in wax walba la furanayo inay weydiisteen inay isdhiibaane mufaawada waa laga aqbalay baa la yidhahdo mufaawadadii markii sidaasi ay isku dhiibeen ayaa waxa la weydiiyey laakiin inay wax allaaliya waxay hanti hayaan oo dhan soo saarayaan waxba aanay qarinaynin waxay qariyeen markaasi hantidii qayb kamid a gaar ahaan xuyay ibnulaktab ninkii la odhan jiray ee isagu reer banu qurayda kula dhintay meesha waxaa la yidhahdaa case weyn oo mask ama case uu lahaayo weyn oo uu ku jireen hanti badan oo ninkaasi lahaa ayaa la qariyey dabeetana nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi soo saara kaa qadiyadii sidii bay ku burtay iyaduna oo ibn abilxuqayq ayaa buriyey baa la yidhahda dabeetana dagaalkii sidii baa lagu galay waa la furtay hanaaimtii meeshii laga helayna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey baa la yidhaahdaa lix iyo soddon sahmi khaybar wixii hore laga soo helay sideed iyo toban iyo sideed iyo toban ayuu ka dhigay sideed iyo toban sahmi oo wuxuu u qaybiyey nebigu alayhi salaatu wasalaam ciddii markan lasoo dagaal gashay sideed iyo toban sahmina wuxuu u gadaal dhigay nebigu alayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta iyo xawaajistooda iyo mustaqbalka wixii lagu maamuli doono dawladda islaamiga ayuu u meel dhigay waxaana intii dagaalkan kala qayb gasho oo ah dadkii ka yimi sulxu xudaybiya oo keliya buu nebigu alayhi salaatu wasalaam qaybta ka qaybgeliyey iyo koox la kulantay oo ah kooxdii kasoo noqotay ardi lxabasha jacfar ibn abi talib iyo abu muusa alashcari nimankay hogaaminayeen iyo in yaroo abu hurayra oo markaas oo islaam oo yimid waxay yidhahdaan isagoo nebigu madiine ka maqan buu soo galay salaad subax buu kula tukaday deetana ciidanku ka daba yimi meeshuu yimi aba hurayra iyo madharkaa la socdayna iyana waa laga qaybgeliyey intaasi ayaa hanaaimtiina loo qaybiyey nabiguna alayh salaatu wasalaam markii kooxdan ab jacfar ibn abi talib iyo ashcariyiintii marka u yimaadeenna aad buu ugu farxay kadibna nebigu alayh salaatu wasalaam dadkii lasoo qabqabtay wuxuu ka qaatay gabadh safiya la odhan jiray oo uu dhalay odaygii habaarqabe xuyay ibn laktab la odhan jiray ku dhintay ghazwatu bani qurayda haweenaydaasi ayuu xoreeyey nebigu alayh salaatu wasalaam markuu xoreeyey kadibna wuu guursaday markii dagaalka laga soo noqday dhexda la marayana nabiga alayh salaatu wasalaam ba umu sulaim usoo dhisto waa loo aroosay saddex habeen buu nabigu aroos hayo gabadha tan uu qabay sidii bay kaga yimaadeen meeshaasi saxaabadii oo lagaga soo noqday meesha loo yaqaano khaybar hantidii taalayna lagu wada qaybsaday dhacdooyinka maalintan dhacay waxaa lagu tilmaamay inay kamid ahayd dhacdo fudud oo markii meesha la qabsaday bay habar yahuudiyadii isku dayday inay nebiga sunayso gaar ahaan gabadhii baa la yidhaha salaam ibnu mishkar shaat ama neef adiya bay u moofaysay dabeetana waxay tihi waa xagee nebigu alayhi salaatu wasalaam halku u jeceliyo waxa la yidhi dhudhunkuu cunaa halkaasna suntay xoog uusii badisay neefkao dhanna way sumaysay markii loo soo dhigay raashinkii nebigu alayh